madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ah ayaa dhagaxa dhigay dhismaha waddada laamiga ah ee isku xirta guri ceeley iyo dhuusamareeb oo lagu dhisayo iskaashiga maamulka iyo bulshada reer galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay mashruucan lagu dhisayo waddadan isagoona u mahadceliyey bulshada reer galmudug reer guriceel maanta waxay noo tahay maalin weyn oo xasuus yeelan doonta insha allahu tacaala inaan halkan maanta ka bilowno mashruuc isku tashi ah ee dhismaha waddada laamigaa waxaan leenahay marka hore mahadda maanteed ilaahay subxaana wa tacala aan u celinaynaa na siiyey jaaniskan iyo fursaddan marka labaadna reer gura'aal waa mashruucii waddada dhiska ee ugu horreeyey iskutashiga ahaa oo aan u doorannay inaan ka bilowno gura'aal waa mudan tihiin reer gura'aal dadaalkiinna iyo waxqabadkiinna iyo dowladnimada iyo dib u dhiska dalka qaybtaad ka soo qaadateen baad ku ammaanan tihiin waana sidaan kugu doorannay waxaan rabaa inaan idhaahdo kaalintiinna ka qaata mashruucan sidaad og tihiin wejigiisii koowaad waxaad qalabkan hadda diyaarsan soo bilowday dowladda galmudug oo kaashanaysa ganacsatadeeda gaadiidleyda qaybaha bulshada muhiimka u ah arrintan maantana bilowga iyo dhagaxdhigga halkaani wuxuu yahay mid aan isugu tegayno oo isa kaashanayno oo dowladduna kaalinteeda qaadanayso intay hore u soo qabatay iyo si joogto ah shaqada soconaysa intaba ay qaadanaysa kaalinteedii bulshadana waxaa laga rabaa qaybaheeda kala duwan meel kastoy joogto la joogo in laga qayb qaato mashruucan waxaan rabaa halkaa inaan si gaara uga xuso waa mashruuc loo dhan yahay oo lasa kaashaday ganacsatada qayb weyn bay ka qaadanayaan waana soo socdaan waa diyaarsan yihiin abaabulkoodii iyo dadaalkii hawshaan uga qayb qaadanayeenna waa ku jiraan waana imaanayaan haddii ilaa yidhaahdo meeshoodaanaan leenahay soo dadaala soo dadaala insha allah